بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka difaaca sahaynada oo markii ugu horraysay qirtay inay ka dambeeyeen dilkii ismaaciil haniya hogaamiyaasha xuutiyiintana ugu hanjabay inay qudha ka jari doonaan tirada dadka dalxiisayaasha ah ee imaanaya dalka afganistan oo siyaaday wixii ka dambeeyey dhicitaankii nidaamkii dabadhilifka ahaa ee kaabul ka dhisna imaaradda islaamiga ahna ay gacanta ku dhigtay tallada afganistan xanuunnada nafsiga ah ee ku dhaca carruurta oo ku soo badanaya marinka khaza xidhiirka u dhexeeya maamulka yahuudda iyo dowladda giriigga oo sii xoogaysanaya maraykanka u hanqaltaagaya inuu la wareego marinbiyoodka muhiimka ah ee banama iyo sidoo kale jasiirad ku taalla waddanka dermak waddamada maali neejar iyo burkina faso oo samaystay isbahaysi milatari oo cusub kadib ka bixitaankoodii ururka ekowas cabsi ayay ka qabaan in duulaan cusub ay wajahaan qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib dhacdooyinkii isxigxigay ee sannadkan ka dhacayay laga soo bilaabo khaza lubnaan iyo suuriya yemen ayaa hadda noqotay wajahada rasmiga ah ee dagaalka iyadoo malishaadka xuutiyiinta ay qaadayaan weeraro ay keligood ku yihiin kadib markii kooxaha kale ee shiicada ee ku daaban iiraan ay tanaasuleen hubkana ay tiiriyeen maalinnimadii shalay kooxdan oo fadhigeedu yahay yemen waxay laba weerar oo loo adeegsaday diyaarado daroonis ah ay ku qaadeen magaalooyinka yahuud ee ixtilaalka ay ku haystaan kuwaas oo kale ah bi'iro sabca iyo yaafa yaxya sariic oo ah hafayeenka dhinaca militariga ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku xaqiijiyey in weeraradaas ay ahdaaftooda ay gaareen dhankiisa taliska ciidanka sahaynada qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay inay ka hortageen weeraro loo adeegsaday diyaarado daroonisa ah yahuudda ayaana ku faanay in weeraradaas ay kaga hortageen meel ka baxsan hawadooda balse dhanka kale waxaa shalay qalabka digniinta bixiya laga maqlayey magaalooyin badan ee yahuudda xoog ay ku haystaan taas oo dhalisay inay labaatan ruux ay dhaawacmaan dadka dhaawacmay ayaa qaarkood waxay wajahayaan xaalado halis ah qaarkood ayaana waxyeello soo gaartay xilli ay isku dayayeen inay ku cararaan godadka dhulka hoostiisa ku yaalla weerarkan ayaa waxa uu yimid iyadoo maalinkii sabtida kooxda ay weeraro kuwan la mid ah ay ku qaaday magaalada talaabiib ee caasimadda sahaynada kuwaasoo lagu dhaawacay dad ka badan afartan ruux labada saaruuq ee xilligaasi laga soo tuuray yemen ayaana wararku waxa ay sheegayaan in gebi ahaanba ay qaban waayeen qalabka difaaca hawada uu farsameeyo maamulka sahaynada iyo sidoo kale kan dowladda saliibiyadda ee maraykanka ee loo yaqaano haadka telefishinka laba iyo tobanaad ee maamulka isugu yeeray israa'il ayaa sheegay in wasiirka difaaca yahuudda yisraa'il katis uu markii ugu horeysay qirtay in talaabiib ay ka dambeysay weerarkii lagu ikhtiyaalay ismaaciil haniya hogaamiyihii siyaasadda ee xoogaga muqaawamada filistiin isagoo hadal jeedinayay ayuu gaatis ku sheegay in haniya ay ka takhalluseen wuxuuna dhanka kale u goodiyey maliishaadka xuutiyiinta uu sheegay in hogaamiyaashooda ay qudha ka wada jari doonaan sanca iyo alxudayd ah waxaan ka samayn doonnaa wixii aan ka samaynay khaza lubnaan iyo dahraan ayuu hadalkiisa sii raaciyey dhankiisa ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu oo hadlayay ayaa maalinnimadii shalay waxa uu sheegay inay ka adkaadeen kooxaha uu ugu yeeray mixwarka sharta oo ula jeedo maleeshaadka ku daaban iiraan wuxuuna intaa raaciyey in hadday u jihaysanayaan sidii maxaabiistooda loo sii dayn lahaa islamarkaana la aadi lahaa heshiis xabad joojineed hadalka netanyahu ayaa waxa uu yimid iyadoo toddobaadkan iyo kii ka horeeyey yuhuudda weeraradii ugu khasaaraha badnaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday ay wajaheen tobanaana askar ahna looga dilay furimaha dagaalka ee mukhayamka jabaaliya afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abuu cubayda ayaa xalay war qoraal ah uu ku soo qoray bartiisa twitterka wuxuu ku bogaadiyey howlgalladaas isagoo dhanka kala sheegay in nolosha maxaabiista sahaynada ah keliya ay ku xidhan tahay askarta yuhuudda ah oo boqolaal kilomitir keliya soo dhaafa halka ay ku sugan yihiin taasi ayaa loo fasirtay fariin dadban oo ku socotay sahaynada oo ah in haddii aad isku daydaan in maxaabiistiinna xoog aad ku soo furataan uu masiirkoodu noqon doono dil muddo ka badan hal sano uu netanyahu ka meermeerayo heshiis maxaabiis isdhaafsi ah iyo mid xabad joojineed ayaa hadda wararku waxa ay sheegayaan inuu wajahayo cadaadiskii ugu xooganaa xukuumadda jo baiden ee xilka ka sii degaysa ayaana talaabiib waxay ku cadaadinaysaa in uun la gaaro wax heshiis ah si ay ugu darsato waxqabadkeeda dhanka kale netanyahu oo ah nin aad ugu dhow donald trump ayaa wararku waxa ay sheegayaan in hogaamiyaha cusub ee xukuumadda washington uu ku cadaadinayo in dagaalkan si deg deg ah loo soo gebagabeeyo trump ayaana intii uu ku gudi jiray ololaha doorashada iyo sidoo kale kadib markii la doortayba wuxuu ku celceliyey in dagaalka uu soo gebagabayn doono balse dhanka kale haddana waxa uu sheegay in dagaal gebi ahaanba saameeya bariga dhexe uu geli doono isla arrimaha filistiin ayaan ku gudi jirnaayee toddobaadkii labaad oo xiriir ah maliishaadka maamulka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas ayaa daanta galbeed waxa ay ka wadaan howlgallo ka dhan ah xoogaga muqaawamada filistiin ee hortaagan cadowga yahuudda ah howlgalkan uu maamulka abuumaasin ugu magacdiray ximaayatul wadan ayuu sheegay inuu kaga hortegayo kooxo uu ugu yeeray kuwa qaswadayaal ah oo ka hor yimid qaanuunka dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin bayaanaad ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in mas-uuliyadda wixii daanta galbeed ka dhaca uu qaadanayo maamulka fadhigiisu yahay ramallah qaar ka mid a guutooyinka hubaysan ee xoogaga wax iska caabinta oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay in hubka aysan tiirin doonin oo waxa ay hor taagan yihiin ay yihiin yuhuudda cid kasta oo ku soo xadgudubtana ay iska difaaci doonaan dhacdooyinkan ka dhacaya daanta galbeed waxay ku soo aadayaan iyadoo dhanka kale mas-uuliyiinta sahaynada ah ay warbaahinta ka sheegayaan in dhulka daanta galbeed ay ku soo dari doonaan magaalooyinka iyo deegaanada ay ixtilaalka ku haystaan donald trump oo ah hogaamiyaha cusub ee maraykankana uu arrintaas kala shaqayn doono trump ayaa horay buuraha aljawlaan ee waddanka suuriya ugu aqoonsaday in uu yahay dhul uu leeyahay maamulka gumaystaha yuhuudda halka dhanka kale magaalada qudus uu u aqoonsaday caasimadda rasmiga ah ee sahaynada halkaasna uu u soo dharay safaaraddiisa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku faaqidna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa korar ku yimid dalxiisayaasha sida sannadlaha ah u booqda waddanka afghanistan oo muddo labaatan sanno ah uu ka socday dagaal xooggan sida uu daabacay wargeeska lefegaro ee ka soo baxa dalka faransiiska waxaa siyaadaysa marba marka ka dambaysa tirada ajaanibta booqanaysa gudaha dalka afghanistan kadib markii halkaas laga riday nidaamkii daaqiga ahaa har cadna ay waddanka isaga carartay xukuumaddii ashraf khani waxa uu jornaalku sheegayaa in middan ay noqotay il dhaqaale oo muhiim ah dhanka kalena caalamka tustay in waxba kama jiraan ay tahay brobagandadii ay reer galbeedka intooda badan ku baahinayeen warbaahinta taasoo ahayd in aanan marnaba la booqan karin gudaha afghanistan qofkii mar tagana ay adag tahay in dib uu u soo laabto waxaa digniinahan beenta ah inta badan dheg u dhigi waayay dadyow fara badan oo ku nool daafaha caalamka kuwaas oo u hilow qabay inay mar uun soo arkaan bilicda caasimadda kaabul iyo buuraha afghanistan waxayna markii ay tageen arkeen wax ka duwan wixii warbaahinta galbeedku ay waday ee cabsigelin ahaa iyagoona soo bandhigay xaqiiqda afghanistan taasoo sababtay in qulqulka dalxiisayaasha ay ku siyaadaan waddankan amniga iyo quruxda dhulka waa labada sifee ugu badan ee ay xusayaan mar walba shakhsiyaadka socdaalka ku tegay dalka afghanistan taasoo ay gebagabadii saxiifaddu ku tilmaantay inay yihiin kuwa inta badan soo jiitay indhaha bulshada kala duwan ee ka soo safraya daafaha caalamka carruurta khaza ma awoodaan inay seexdaan mana hadli karaan sababo ku aadan dhaawacyada nafsiga ah ee ka soo gaaray dagaalka waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin uu daabacay wargeeska the gaadiyan ee ka soo baxa dalka ingiriiska waxa uu jornaal ku tibaaxayaa in carruurta reer khaza ay maanta badankood wajahayaan xaalado nafsaani ah sida inay qabsadaan waalidkooda weliba iyagoo sasan inay diidaan cunitaanka wax cunno ah iyo inay ka guurtay hurdadii oo aysan ladin habeenno badan sida wargeesku uu ka soo xiganaya hay-adda war jild ee ka shaqaysa arrimaha kobcinta maskaxda carruurta ee ay dagaaladu saameeyeen ayaa sheegtay in ilaa boqol iyo siddeetan kun oo carruur ah oo ku nool marinka ay maanta badankood wajahayaan xaaladahan mar warbixintu ay ka hadlaysay waxyaabaha sababay in carruurtan ay soo food saaraan xaaladahan caafimaad ayay tibaaxday in carruurta reer khaza ay badankood goobjoog u ahaayeen waalidkooda oo ku horgeeriyoonaya halka kuwo kalena ay iyagu laftooda ka go'een qaar ka mid ah xubnaha jirkooda ugu muhiimsan xilli aysan haysan waalid garab istaaga waana waxyaabaha ugu badan ee carruurtan ku riday xanuunnada nafsaaniga ah ayay jariiraddu leedahay warbixinta the gaadiyan waxay iyaduna sidan uga mid noqonaysaa mid ka mid ah kuwa sida maalinlaha ah u soo bandhiga xaaladda dhabta ah ee ubadka reer khaza iyo sida xukuumadda benyamin netanyahu ay dhiigmiirata u noqotay muddada uu dagaalku socdo iyadoona leynaysa carruurta iyo haweenka kadib markii ay ku soo fashilantay loodinta awoodda kooxaha muqaawamada reer filistiin cilaaqaadka giriigga iyo yuhuudda oo sii xoogaysanaya muddooyinkan dambe si sahaynadu ay uga aargoostaan turkiga waa qodobka xigay aan maanta ku soo qaadan doonna xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada sida uu daabacay jornaalka macaariif waxaa saacadihii lasoo dhaafay dalka giriigga booqasho gaaban ku tegey wasiirka tamarta yuhuudda halkaas oo uu dhiggiisa giriigga kala saxiixan doono heshiis lagu ballaarinayo iskaashi dhanka tamarta guud gaar ahaan gaaska dabiiciga ah marka laga yimaado booqashadan waxaa dhanka kale halkiisa ka sii socda xurgufta u dhexaysa turkiga iyo giriigga maamulka yuhuudda oo middaas ka faa'iidaysanaya ayaa doonaya in giriigga uu noqdo usha keliya ee uu adeegsan kara kaargudashada turkiga waxa uuna sii xoojinayaa marba marka ka dambaysa cilaaqaadka kala dhexeeya waddankan waxaa xusid mudan in maamulka isugu yara israa'iil iyo giriigga ay ka shaqaynayaan dhisidda nidaamka difaaca hawada ee dabooli kara guud ahaan dhulka giriigga si looga hortago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga waxaana mashruucan ku baxaya adduun lacageed oo gaaraya ilaa laba bilyan oo lacagta yuuraha ah taasoo muujinaysa sida sahaynadu ay uga go'on tahay in gobolka ay loolan xooggan kula galaan xukuumadda ankara aan markan u tallaabna qodobka xiga iyo wargeeska asharqul awsad kaasuu daabacay warbixin uu kaga hadlaya donald trump oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhawaajiyey hadal muran badan dhaliyey iyo dhulballaarsi hor leh oo uu doonaya ninkan sida wargeesku uu ku warramaya madaxweynaha maraykanka ee xafiiska imaan doona labaatanka bisha koowaad ee sannadka soo aadan laba kun shan iyo labaatan ayaa soo jeediyey in marinka banama iyo jasiiradda greenland oo ay leedahay denmark lagu soo daro dalka maraykanka trump ayaa sheegay in xukuumadda banama ay marinkan muhiimka ah ku soo rogtay lacaga xaddhaaf ah taasoo ay ka qaadaysa maraakiibta maraya sidaa darteedna ay habboon tahay in iyagu ay soo ceshtaan marinbiyoodka banama ayaa gacanta maraykanka ka baxay sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii hadalkan ka soo yaray donald trump ayuuna madaxweynaha banama waxa uu sheegay inay ka soo horjeedaan oo aysan marnaba ka gorgortami doonin madax bannaanida waddankooda dhanka jasiiradda greenland oo ay iyaduna leedahay denmark misena hadda uu damacsan yahay in madaxweynaha maraykanka uu xayuubsado ayaa iyaduna qani ku ah khayraadka dabiiciga ah laakiin saraakiisha daanishka ah ayaa donald trump waxay ku wargeliyeen inaysan iib ahayn jasiiraddooda wakhti xaadirkanna aysan diyaar u ahayn in lagu daro maamulka maraykanka dalalka maali burkina faso iyo naijer oo heegan dagaalgalay kadib markii ay shaaciyeen inay ka baxeen ururka dhaqaalaha galbeedka afrika ee ekawas isaguna waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doono xubinta sida ay ku warantay mid ka mid ah joornaalada sida maalinlaha ah uga soo baxa dalka ingiriiska waddamadan ay milatarigu hoggaamiyaan ayaa ka baqanaya duulaan xooggan oo kaga yimaada dhanka dalalka weli qaybta ka ah ekowas maadaama maali naijer iyo burkina faso ay diideen in dib ay ugu soo laabtaan ururkan oo ay horay uga baxeen iyagoo aanan wax dheg ah u dhigin wixii baaqyo ahaa ee muddooyinka dambe ka soo yeerayey madaxda ugu sarsarraysa ee ekowas dalalkan oo ka xoobsiibtay hiryada gumayse ee reer galbeedka balse ku beddeshay midda ruushka iyo xulafadiisa ayaa horay u shaaciyey inay dhisteen isbahaysi cusub oo ay uga maarmi doonaan dhammaan kuwa reer galbeedka ee gobolka ka jira lamana oga hadda tallaabada xigtay ay ekawas qaadi doonto maxoog mise xeelad ayay ku soo celin doonaan waddamadan guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen canaawiin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkan idinku wareejiya walaalkayn suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag labaatan sane kadib tusaanaamigii ku dhuftay waddanka indunuusiya muslimiinta ku nool jasiiradda samadora ayaa qaatay ku dhaqanka shareecada islaamka haddaba maxaan ka naqaanaa dhacdooyinkii dhacay laba kun iyo afartii ee dadka deegaankan ay ku cibro qaateen warbixintan soo socota waxaa arrimahaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabdiqaadir labaatan sano ka hor waxaa mawjado waaweyn oo dhanka badda ah islamarkaana lagu sheegay kuwii ugu xumaa ay ku dhufteen xabaha badweynta indiya kuwaasoo gaaray mandiqada koonfur bari aasiya iyo qayb ka mid a xabaha afrika dhulgariir iyo dabeelo xoogan oo ay barbar socotay duufaan ayaa laga diiwaan geliyey jasiiradda somotra waxaana awood ahaan dhulgariirkaasi uu gaarayay sagaal dhibic saddex rikhtaar oo ka dhashay tusunaami xoog badan oo ku dhufta badda kaas oo burburin xoogan u geystay guryaha ay dhismayaashii uu haleelay subaxnimo ay taariikhdu ku beegnayd lix iyo labaatankii diseembar ee labada kun iyo afartii waxay hirarka iyo dabeelaha ula socdeen dhulgariirka ay ku dhufteen xoobaha jasiiradda somotra ee dalka induneisiya kaas oo ay ku nafwaayeen wax ka badan boqol iyo toddobaatan kun oo ruux oo ku dhaqnaa jasiiradaha iskul udhow ee mandiqadaasi in ka badan kala bar dadka ku dhintay dhulgariirka iyo duufaanada tusunaamiga waxay ka soo jeedeen gobolka aadsheh waxaana halkaasi ku baaba'ay qeybo aad u badan oo ka mid ah dhismayaashii ku yaalay xilligaasi magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee banda aadsheh
saaxiibkii ayaa igu yidhi biyaha dhinaceenna ayay u soo socdaan markaas waxaan u sii socday guriga waxaana arkay mawjadaha badda oo dhinacayga u soo socdaa si deg deg ah ayaan u orday waxaan arkay guryo burbursan kadib markii uu dhacay dhulgariirka waxaan u orday dhinaca buuraha markii aan arkay in mawjadaha ay dhinaceena u soo socdaan wax welibana burburinayaan dadka ayaana arkay iyaga oo ku dheggan geedka qumbaha laakiin wax yar ayaa ka badbaaday
waxay ahayd musiibo sidoo kale gobolkaasi ka dhalisay nabadgelyo kadib wax ka badan soddon sano ay halkaasi ka dhacayeen dagaalo sokeeya oo u dhexeeyey kooxo mucaarad ah iyo dowladda induneisiya waxaa sideed bilood gudaheed dhacay heshiis dhex maray dowladda iyo kooxoy mucaaradka u ololeynaya inay helaan xukun iyaga u gaar ah oo ka go'an maamulka dowladda dhexe kaasa ugu dambeyn hirgelay oo gobolka ayaa yeeshay maamul madax bannaan sanadkii labada kun shan iyo tobankiina wuxuu maamulka maxalligaah gobolka aadshee ku dhawaaqay in uu bilaabay hirgelinta shareecada islaamka oo lagu dhaqayo deegaanada gobolka inkastoo dowladda dhexe ee dalkaasi induneisiya ay tahay mid calmaani ah oo dastuuri dimuqraadiya kufriha ku shaqaysa hase ahaatee in badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada bunda aadsheh iyo deegaanada kale ee gobolkaasi waxay rumaysan yihiin in musiibadii suunaamiga ee ku dhufatay mandiqadooda ay ahayd ciqaab kaga timid xagga alle waxaana bilaabeen tadbiiqinta shareecada islaamka sida ka hortagga sinada cabidda khamriga iyo dhaqanada loogu yeero mithiliga ee liwaadka ah halka sidoo kalena ay samaysteen kooxo qaabilsan farida wanaagga iyo reebidda munkarka diiris shafani waxa uu daa ahaan gaarayay labaatan sano markii ay dhacayeen dabeylihii suunaamiga ee badda iyo dhulgariirkii lix iyo labaatanki disembar ee labada kun iyo afartii wuxuu musiibadaasi ku waayay hooyadiisa walaal isaga ka yaraa ee iyadiisa iyo xubno kale oo ka tirsanaa qoyskiisa waxay u ahayd xaalado murugo waxaana uu saacado badan ku qaadan jiray derbiyada ka haray guryihii burburay waxaana hadda wakhtigiisa ugu badan ku bixiyaa dulsabeynta hireerka iyo fuulidda mawjadaha waana riyaado isagu si gaar ah ula qabsaday islamarkaana daawo u noqotay xanuunadiisa nafsiga sida uu warka u dhigay jawiga maanta aad ayuu u qurux badan yahay ilbiriqsiyada aan joognana waa mid munaasab ku ah in la dul sabeeyo hirarka waxaan gebi ahaanba hilmaamaa ama xasuusteyda ka go'a musiibadii sunaamiga markaan hirarka raacayo maantana waxaan saaxiib la noqday badda oo aan joogaa waa dareen aan la qiimin karin markaad arkayso hirarka badda oo ku habboon in la raaco
kadib labaatan sano wuxuu diri shajafani iyo si guud bulshada magaalada bandaadshih ay isku dayayaan in noloshooda ay ku soo celiyaan sida caadiga ah weliba iyagoo ka wanaagsan nolol ahaan sidii ay ahaayeen ka hor dhacdooyinkii suunaamiga ee ka dhashay hirarka badda islamarkaana isugu jiray dhulgariirka iyo dabeelihii xooganaa magaaladan oo dhacda waqooyiga jasiiradaha dalka induneisiya waxay u adkaysatay saameynta mid ka mid ah musiibooyin lagu sheegay kuwii ugu waaweynaa qarnigan iyadoona magaaladan oo keliya ay dhulgariirkii suunaamiga ay kaga dhinteen toddobaatan sideed kun oo ruux qaar ka mid a dhismayaasha magaaladan weli waxaa ka muuqda raadadka dhibaatadii dhacday labaatan sano ka hor sida dooni ay hirarkii biyaha kusoo tuureen bartamaha magaalada taas oo si loo xusuusnaado markaas kadib la dhigay goob laga arki karo oo ah dhismo guri korkiisa inkastoo dhacdadii labada kun iyo afartii dhulgariirka iyo dabeelaha wadatay ee ku dhufatay magaalada bandaadshiih ay galaafatay nolosha ku dhowaad boqol kun oo ah dadka deegaanka haddana waxaa arrinkaas marka laga soo tago in uu ahaa musiibo rabbaani ah ay dadka deegaanku rumaysan yihiin inay indhaha ku kala fureen oo ay ku hogaamiseen inay si dhab ah u qaataan islaamka kuna xeeldheeraadaan laba caqdi kadib dhacdadaasi waxay dadka ku dhaqan gobolka adshiha ay isku mid ka yihiin ku dheganaanshaha islaamka iyo sidoo kale ilaalinta xuduudihiisa marka laga hadlayo bulsho ahaan tinkoojan dhankiisa wuxuu ka badbaaday dhulgariirkii magaalada da ahaan xilligaasi wuxuu ahaa afar labaatan sano jir laga soo bilaabo wakhtigaasi marna ma aysan siigin hal salaad oo ka mid a shanta salaadood sidoo kale wuxuu ku dadaalayay in uu jamaacada ku ilaaliyo sila mid a boqolaalka kun ee kula dhaqan magaalada wuxuu ganacsadahan aaminsan yahay in musiibadii ka dhalatay dabeelihii xooggana ee badda iyo dhulgariirkii ku dhuftay magaalada uu ahaa ikhtibaar ama imtixaan uu allah addoommadiisa marinayey
intii uu dhulgariirka socday waxaan ku waayey saddex ka mid ah walaalahay hooyaday iyo aabbahay hadda maalin kasta waan tukadaa si aysan u soo laaban dhibaatadaasoo kale iimaankaygu wuu xoogaystay
masjidkan uu ku tukanayay wuxuu ahaa dhismaha keliya ee ka haray dhammaanba dhismayaashii kale kadib dhulgariirka inkastoo keliya shan boqol oo mitir uu ka fog yahay xeebta oo ah halka ay hirarka ee dabeeluhu ka soo bilowdeen imaamka masjidka wuxuu qabaa in haritaanka masjidka oo hareerihiisa iyo dhammaan dhismayaashii kaleba ay burbureen uu ka dhigan yahay xigmad rabbaani ah oo uu allah leeyahay
dhammaan waa ay burbureen dhismayaasha kale ilaa masjidka ma ahane kaas waa aan dumin taas ayaa daliil u ah in wax weliba oo lagu siiyo lagaa ceshanayo ayna ahaatay doonista allaah allaah weyn wuxuu nabadgelyo la doonay adshi annaga uu nagu imtixaanay dhibaatadan weyna
keliya waxaa masjidkan ay waxyeelo ka soo gaartay tiirarka ku yaal qaybihiisa dambe laakiin maamulka masjidka ayaa go'aansaday in looga tago sida uu yahay waa sida uu ku warramayo imaamka
markii ay mawjadu timid waxay dabooshay masjidka xitaa qubada madow shay weliba waxaannu uga tagnay sidiisa hal shay kuma darin kamana bedelin wixii dumay sidiisa ayaan u daynay si ay u arkaan jiilasha soo socda iyo dadka aan goobjooga u ahayn dhacdadan
magaalada bandaadshe waxaay bulshada yeesheen ruux cusub oo iimaani ah iyagoo bilaaba in ay fahmaan oo ay ku dheegaan islaamka qof weliba noloshiisana ku dabaqo kadibna si wada jir ah la iskula kaashado muujinta shacaa'irta islaamka sidoo kale waxaa gobolka ka hirgeliyay xal nabadeed oo dhanka siyaasadda ah musiibadii ka timid badda ayaa dhanka kale waxaa soo afjartay soddon sano oo gobolka xaalado nololeed iyo dagaalo sokeeye ay ka socdeen kuwaas oo ninkan lagu magacaabo manaaf qayb ka ahaa raggii hor kacayey kooxihii goon isutaaga ee ku kacdoonsanaa xukuumadda dhexe ee magaalada jakarta
kani waa sawir la qaaday horaantii qarnigan labada kun waxaan buurta kula sugnayn koox kale oo hubaysnayd halkaas oo aan kula dagaalamaynay ciidamadii dowladda induneesiya حيث قاتلنا الجيش الإندونيسي
melawan indonesia ah kadib kaaritadii dhacda dhammaadka labada kun afartii ayuu joogsaday dagaalkaasi si dib loogu dhiso goobihii ku burbura dhulgariirka waxay dowladdii dhexe ee gobolka ajeeh u aqoonsatay maamul ballaaran oo ka madax bannaan nidaamkeeda hadafkaas oo manaaf sannado badan raadinaya balse rumoobay kadib musiibadii dhacday wuxuu ka dambeeyey sunaamiga oo ah musiibadii magaca ku yeelatay gobolka waxaa maamulka magaaladan uu dhistay xisbi siyaasadeed oo u ololeeya in si dhabah loo dhaqangeliyo shareecada islaamkaasi ka baxsan nidaamka calmaaniga ee ku shaqeeya dastuurka kufriga ee magaalada jakarta gobolka adshieh bulshada ku dhaqan waxay noqdeen dadka ugu badan ee sare u qaada shacaa'irta islaamka marka laga hadlayo guud ahaan dalkaasi induneisiya oo ah dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka kadib markii gobolka uu martigeliyey nabadda ayay kooxihii goon isutaaga ahaa waxa ay soo galeen deegaanadooda waxaana shacabka halkan ay sii xoojiyeen tadbiiqiinta ku dhaqanka shareecada islaamka labaatankii sane lasoo dhaafay kadib sunaamiyadii jasiiradda somodra waxaa maamulka bulshada gobolkan uu dhisay koox boolis ah oo dabagal adag ku samaysa dadka caba daroogada iyo khamriga iyo sidoo kale dadka faaxishada la yimaada xilliyada salaada waxaa koox dumar ah oo daaciyaada isku xilqaamaan in dadka ay ugu yeeraan jamaacada oo ay xiraan goobahooda iyagoo sidoo kale qaabilsan howlo kale oo la xidhiira arrimaha xusbaynta iyo in dadka la faro macruufka lagana reebo xumaha waana dhaqan ka jira gobolka adsheeh in koox dumar ah oo ay weeyelo ku jiraan ay qaataan howsha noocan ah ee muhiimka ah
dhammaan bulshada adshe waxaan ka codsanaynaa inay joojiyaan ganacsiga markay aadaanka maqlaan waxaan walaalaheena ku boorinaynaa inay aadaan masjidka ugu dhow si ay u soo gutaan salaada jimcaha
kooxahan waxay sidoo kale wakhti ku bixiyaan xilliyada salaada iyagoo gaafuriidaya magaalada si ay u xaqiijiyaan in haddii ay jiraan dad samaynaya ama ku howlan wax ka hor imaanaya shareecada islaamka
halkan ayaan istaagaynaa waxaan arkay qaar ka mid ah dukaamada oo weli furan soo dhowow waxaan rajaynaynaa in aad u diyaargarowdo gudashada salaada jimcaha
dukaankayga uma sii furnaan doono mar dhow ayaan xirayaa
waad mahadsan tahay waa sidaasi nidaamka ciddii aan u hoggaansamin awaamirtooda waxaa dhacday in ay maxkamad la tiigsadaan sababo ku aadan in uu khilaafayo awaamirta macruufka
mudanayaal subax wanaagsan maanta waa jimco soo sidaasi ma ahan ku tukada masjidka idinkugu dhow
si kastaba ha ahaatee bulshada magaalada bandha adsheeh iyo deegaanada kale ee gobolka adsheeh waxay maamul iyo midkaan mas-uuliyadda ahayn isku howlaan tadbiiqinta shareecada iyagoo isku dayaya in ay sii xoojiyaan ku dhaqankeeda iyo sariiridda shacaa'irta islaamka
التخلف عن صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية يؤدي إلى عقوبة in saddex jimco oo isku xigta la xaadin waayo jamaacada haddii aan xaqiijin waxay dhalinaysaa ciqaab in khalwo uu ninka dumar la sameeyo waxaa ka dhalata ciqaab talaamuska ayaa sidoo kale waxaa ka dhalata ciqaab kale oo garaacis aha laakiin sinada qof aan guur soo marin waxaa lagu dhuftaa boqol jeedal فالعقوبة هي 100 جلدة waxay raggooda buux dhaafeen masaajidda madaarista waxbarasho ee iyagana maftuuxa oo mar waliba furan kobaca sii xoogaysanaya ee dhanka ku dhaqanka shareecadana xiisaha iyo ku qanacsanaanta bulshadan degta qayb ka mid a jasiiradda somotra ee dalka induneisiya waxay dhammaanba xoogaysteen misane ay soo muuqdeen wixii ka dambeeyey dhulgariir cabirkiisu yahay sagaal dhibic saddex rikhtar oo yimid kadib dabaylo xoogan oo badda ah waxaa dhanka kale xusid mudan in dhulgariiro joogto ah si maalinlaha looga soo diiwaan geliyo halkaasi inkastoo ay saameyntooda yar tahay waxay kadib musiibada dhammaadkii labada kun afartii ay ku cibro qaateen dhacdadaasi iyagoo u go'ay xagga daacada iyo inay isfaraan dhexdooda fiiro gaar ah deegaanada adsheehka horta sunaamiyadii ku dhuftay labaatan sano ka hor waxaa soo buuxdhaafin jiray jasiiradahaasi dalxiisayaal reer galbeed ah halka fuxshiga iyo fasaadka ka soo burqanaya halkaasina ay si weyn ugu faafayeen deegaanada gobolkan hase ahaatee waqti xaadirkan fara kulul ayaa lagu hayaa wax weliba oo ka hor imaanaya shareecada islaamka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها